الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلهي سبحانه وتعالى يا أمها نقينا نعم كي سفرها بضن ودشي نكوك الله دايستي إسلام نمذي إيمانك وقلبك نقلي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا bacd alxamdulilahi waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah ee ka soo qeybgelay xafladan lagu furayo jaamacadda alqima ay ugu horeeyaan culummada ilahi subxana wa taala miisaanka xasanaadka allahu siiro oo ay ka mid yihiin amadoonnada iyo ugaasyada oo ay ka mid yihiin bahda iclaamka oo kaalintooda ay muuqato iyo juhdiga ay bixinayaan hadday noqon lahay alkataa'ib andalusi alfurqaan una taagan inay xaqaaqida camalka saaxada ka socota ay soo bandhigaan ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka alla u saaro waxaan kaloo ugu madnaqayaa mas-uuliyiinta ka soo qeyb gashay xafladdaani ee safarro usoo gashay farxaddan qiimaha badanna laga soo qeyb galay ilaahay subxana wa tacaala iyagana ha barakeeyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa mu-asasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan macallimiinta dhigtay ee ka soo qeybgalay xafladan iyagana sidoo kale waa u mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran maktabka tarbiyada iyo tacliinta juhdiga badan bixiyey ummadda inuu inqaadiyo mar kasta ku dadaalayo ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro sii socda safarka waa dhiman yahay in sha allahu tacaala waana gaari doonaa sida aan magaca jaamacadda ugu macdarnay alqima loogu bixiyey in sha allahu tacaala waa gaari doonaa gacmo kalena waa ka maarmi doonaa waxeenana waa ku kalsoonaan doonaa in sha allahu tacaala tayada laga dhawaajinaya insha allah tacaala waa la heli doonaa tayo annaga aan iska dhex weynay meel kale kama heleyno waxa annaga qabsan weynayna cid kale noo qabanaysa ma laha annaga waxaa rabnaa inaan isku xisaabtanno waxna aan qabsanno tayadana aan iska dhex raadin insha allahu tacaala tayada wax loo baahan yahay dadka in la tayeeyo waxbarashada la tayeeyo wax kastoo la qabanaya la tayeeyo jihaadka la tayeeyo oo wax loo baahan yahay laakiin cid kale noo qabanaysa ma laha annaga qabsanayno insha allahu tacaala nin kaloo mugtaya naga maqan oo ma gacan kale nooma qabanaysa annaga qabsanayno waxaynaan la kaca ku feynaa insha allahu tacaala yowma ma alqima waa gaari doonaa insha allah intaas waa iga baraarujin haddaan u gudagalo taasiiska iyo jaamacadda jaamacaddan laga hirgelinayo deegaanka wiya barow xaqiiqatan waa su-aal weyn maanta ma og tahay dadka dhagooda inay ku dhacaan jaamacadda kunyabarow laga furaa odayaashaa ka hadlay deegaanka maraaxish uu soo maray ta'siiskeeda wakhti dheer ay qaadatay jaamacadda in la dhex dhigo xilligii bilowgii sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar ee jaamacadda la bilaabay dadku way isweydiin karaan wakhti dheer ay socotay intaas waxaa lagu dadaalayo in sha allahu tacaala si mogta jaamacadda loo dhisi lahaa wax fiicana loo qaban lahaan baa lagu dadaalay ilaahay subxana wa taala ana ku mahadsan maanta na soo gaarsiiyey meesha aan joogno hadafka iyo ulujeedka laga lahaa jaamacaddaani kolley haddii hadafka iyo waxqabadkeeda waxaa ka hadlay maamulaha iyo boorka jaamacadda ayaa ka hadlay laakiin baahi ayaa jirta dadka ama soo takharujay dhallinyarada soo takharujtay ee mu-asasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan ee ka soo takharujay waxay u yaaci jireen meelo waxa wayaan cadowga ilahi subxana wataala uu ka taliyo beeyo aan tarbiyeysan ay u yaaci jireen si looga maarmo ayaa jaamacaddan waxa wayaan loo ta'siisiyey inay ka faa'iidaystaan maantana xujadu way ku ogan tahay waxaa kale taaskiiskeeda ka mid ahaa in da-yarta iyo jiilka soo kacayo ama mu-asasaadka tacliimiga ha ka soo baxaan ama jaamica ha ka imaadaan oo masaajid iyo xalaqaadka ha ka imaadaane meel ay waxbarashadu la-daan inay helaan ahdaafta lagala hayo ay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacaalana wuu noo horgeliyey axibatii fillaah jaamacadda xilliga aan sheegay ayaan la ta'siisiyey la bilaabay dhismaheeda qarasha ku baxayna waa boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan doolar dhibic lixdan iyo shan doolara ku baxday boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan dhibic lixdan iyo shan intaas ayaa ku baxday jaamacadda dhismaheeda ilaahay subxana wa tacaala noo fududay dad muslimiin ah oo lagu dhibayna ma jirin hadda intaasaa lala kacaa kufaaya insha allah dhismaheeda ilaahay subxana wa tacaala waan u mahadnaqaynaa noo horgeliyey waana ka rajaynaynaa macallimiinta iyo boorka jaamacadda insha allahu tacaala siay culummada sheegeen wax taysan inay noo soo saaraan waxaan rabaa insha allahu tacaala maadaama waktigeena uu gebagabo yahay muslimiinta dhegooda inaan ku tuutuuro dhowr shay midda koowaade waxaa lagu gaaraa horumar iyo taqadum oo ummadaha ay ku horumaraan alcilmi walbasiira waxyaalaha dadka himadooda kor u qaada waxaa ka mid ah aqoon in lagu dadaalo in wax la barto waxaan u malaynayaa wax badanaa laga hergeliyey ama wilaayaadka si guud laga hergeliyey oo furas oo waxa weyaan bannaan in laga faa'iidaysto ninka furmaha jira iyo kan jooga ee dukaankiisa ganacsan inay ka faa'iidaystaan waxaa kale oo himada dadka kor u qaado in ilaahay subxaana wa tacaala la kulankiisa lagu xisaabtamo maalinta qiyaama ilahay subxaan la kulmi doono oo aakhira inaga dambayso oo adduunyadeena iyo aakhiradeena aan u shaqaysanno